بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والبهارة التعايلة يور لآن تندوفا waa qeybtii shanaad ee u dambeysay ee qisadii walbahaarka jacaylka iyo warla-aanta indhoolka ee ka dhex xunkantay hal abuur maxamed cabdi webax iyo gabadh ka mid ah hablihii gayaankiisa ahaa maxamed cabdi webax waxa uu qeybtan kusoo gudbinayaa halkii ay beedhigtay qisadan raadeyntii noloshiisa ay ku reebtay gabay yarad uu u bixiyey xilli uu u gees fadhiistay xaaska ay haatan wada joogaan oo boorama ka dhacday iyo suugaanuu ka cureeyey xornimada iyo madax banaanida somalilan iyo afkoodu xulamaygaaya dhexdoo madaga timahoo dhabtiyo dhaafay dhabarkeeda sunniyaha sidii loogu dhigay way igu dheer tahay dhan loo dayaba laylaa ka dhigan dheeman iyo luule haddaan dhaqanka gaaladu bedelin dhowrsan waad arag haddii aanay dee sidii gaaladii goonna yar iyo xiski qaadano timihii hasayro ya waad arkaysa mafuul haddaan dhaqanka gaaladu bedelin dhowrsan waad arage dhaayuhu markay kuu qabtaan dhiiri hadalkaaga ha biqintee haka biqin qofka dhaayuhu markay kuu qabtaan dhiiri hadalkaaga dhunkashada salaanta iyo markaad booqashada dhiibto waxaad odhan dhambaalkan wadaa dhaxalgal weeyaane bal dhegayso leylay warkaan kuu dhammaystiraya dhegahana u furo xaalku waa midaan la dhaadayne inan baa dharaarahan cishqigu aawadaa dhibaydhe inan baa u dhow oo qabriga dhinac ka saaraadheh dhowr beri nin baan aawadaa dhuunigii cunindheh dhab markuu u seexdaa hurdada laga dharbaaxaadheh dhakhtarradu ma daaweyn karaan ruux jacayl dhibaydheh yaa naftii dhimasho laga baajiyaa ma aha dheeldheeldheh maxaan maxamed ugu dheef ceshaa dhaygag baa dilaya dhamaan halkaa sheekadu markay maraysay ayaan baraaru markasta oo aan dee sheekada soo xasuusto ama aan gabay tiriyo waan waan noon baan galaa dabadna waan baraarugaa waayo dee jacaylkaa iskale waad garanaysaa dee boodari allah yarxam cilmi marka hodan u timaado waktiyada qaar markay jaanisidii ugu dee yaabka badnaa markay hodan u timi wuu gabacsanaa markay ka tagtayna indhahu kala saara marka runtii marka sheekada inantu ii timaado khaf baan geli jiray waan gabi jiray halkaa sheekadu markay maraysay ayaa shimbirkii muddo ka bacdi fariinii soo celiyey runtii rajo fiican ayaa gashay shimbirkiiba iskii dul taagayoo wuxuu igu yidhi maxamedow dhambaalkii iyo warkaad aniga ii dhiibtay markaan dhuuxay maansada qalbigu dheeli laba jeer dhafoorada adoo haysta oo dhaygagladii waayey waataan dhawaaqoha waataan dhaqaaqo hawada dhiibshay baallaha dhalandhoolka awgaa u tegay dhulaan la gaadhayn dhabbihii niyuu yoog markaan dhab uga laafyooday dhinacyada markaan eegay oo uunkii wada dheehday midii dhiigga miirtay indhuhu dhabu jalleeceen waa dhool guyoo hooray iyo dhibic daruureed weli dhaqanka gaalada ma baran dhaban wanaagley dhaayaha intaan saaray dumar waa u dhagroon tahay dhunkashada salaantii iyo markaan booqashadii dhiibay iyadoo sideedii u dhigan xarafna ii dhuuman dhab ku siiyey sheekada nin xumi kuuma dhiidhiyo eh dhayal hadalkii uma qaadan iyo weliba dheeldheele waxay tidhi dhambaalkaad wadaa waa mid igu dheer dhuux iyo laftuu iga galoo dhaawac igu reeb haddii aanan dhiman oo xabaal dhinaca lay saarin dhuubada haddaan laygu rogin maxamed hay dhowro runtii rajo fiican ayay gelisay runtii halkaa markii sheekadu maraysay inantii dee xaaladii way soo yara adkaatay meeshii aanu joognay dagaaladii way kusoo kullaadeen warkii inanta iyo telefoonadii iyo wixiiba way go-een waxaa la iska niyeysay nin kastoo jacayl helo markuu war waayo dee isma duruufta ma eego lagu sugaya lakin wuxuu is idhahdaa wali qofkii aad jeclayd muxuu saa kuugu gelaya waayo waxa waxa markaa jira iyo xaaladda taagan uma muuqatee ha mashaqadii jira wuxuu iska jeclaystaa inuu war helaa halkaa inantii markay maraysay halkaa arrintii markay maraysay ayaa waxaan sioolio dee jacaylkan adiga unbaa dee inanta ya ha ha waxaan idhi markaa inankaa sheekada waan wadaa marka inankaanu saaxiibka nahay marba sheekada wixii soo kordha ayuu iga qori jiray maansada aan tiriyo waa iga qori jiray sheeka maanse la yidhahdo waa aqoonta dumar ayaan markana markaan daynatii warka waayey dee ismalihi markaa dee telefonadan iyo dagaaladan iyo waxan ima muuqdaan waxaan isla imaado warkii heshido de ma warka ma xagay kuusoo marisaa warka de caqligu mugta caqligu si kale uu shaqaynaya mugta waxaan idhi waa aqoonta dumar inay waa aqoonta dumar inay kula unkaan kula ababiyaan jacayl kula abiyaan eridhaban sidii kula ooyayaan kaa tiraan ilmada aamus kugu dhahaan markaad aamintana abataqa inay kugu aabudhaan waa lagu ogye maahee iyada waxaan eersadaa lugihii ordee i ageeyey iyo afkan kula hadlaan ereyada macaan abbaayay ku idhi maahee iyada waxaan eersadaa unugyadii jidhkiiyo uurkiiyo wadnihii igu yidhi adeec ahay waa ahay adduunyada markuu rabbi uumayoo ummo xaawo iyo aadan lagu alkumay ilaa maalintaa aafada kalgacal ilaa maalintaa aafada kalgacal irbadiyo kiniin kiniin loo igmi kiniin loo igmiyo irbad looma helin inta uu nafluhu ka idlaanayana mid adkaysta iyo miduu iil ku rido dadku aramid iyo ukuntiisa way la abaadayaan imisaa arliga laba ugubuhoo isu uur nuglaa wakhti kale eryo iyagoon ishelin yah wakhti kale eryo iyagoon ishelin uruga urugiya xasuus meel kula ambaday ahay waa ahay anna aynigaah kama ood fogiye anfariir miyaa aqal ila hurdoo ama kaag miyaan ehel moodayoo axdi dumar miyaan u ilmaynaya yah halkaa markay sheekadu maraysay mahe iyada waxaan eersadaa lugihii ordee i ageeyey iyo afkan kula hadlay ereyada macaan abbaayay ku idhi maahe iyada waxaan eersadaa unugyadii jidhkiiyo uurkiiyo wadnihii igu yidhi adeec halkaa sheekadu markay maraysay ayaa maalinta dambe filim la oran jiray filim la oran jiray peoples red couple of snabaday dadku waa dhinta laakiin laakiin jacaylku ma dhinto ayaan qisadiisii la iiga sheekeeyey dabadeedna waxaa ii soo baxday dadku haddaanay dhiman in mar weyn lays arkayo inan baa inan jeclaa adigu filimkaasi dabeedna inankii inantii way iswaayayaan inankii sheekadu de filim bay ahayd dabeedna inantii oo la dilay baa markaa inantii oo dhimatay baa inankii loo soo sheegaya dabeedna adigu wuxuu sheegayaa inaan jacaylku dhiman laakiin dadku dadku ay dhintaan labada qofee isjeceli inay dee ama iswaayaan ama kala dhintaan ama si uun maarata wakti kala kaxeeyo sidaa aan leeyahay dee imisa arliga laba ugubaho isu uur nuglaa wakti kale eryo iyagoon ishelin urugiya xasuus meel kula ambaday ya midba midba aawadii meel kula ambaday yah ma garanaysaa dabadeedna dee kulley wati marun baa haddii aan la dhiman laysiri doonaa laakiin dadku waa iswaayi karaan wayna ka ama way kala dhimanayaan ama way iswaayayaan ama calaf baaba dee kala kaxaynaya laba isjecelo dee runtiina dadka isjeceli inta badan isma helaan waa taqriiban way yar tahay ummadda waxaan u sheegayaa labada qof oo isjeceli siday isu helaan way adag tahay laba qof oo isjecel oo jacayl dhabihi dhex maray oo ishelaama jiraan ya yani waxaad la yaabaysa xitaa abwaan ibrahim maxamed ibrahim warsame hadraawi markuu sheekadan sawirayo jacayl dhigma lagu qoray yani waad la yaabaysaa moogtahay marka runtii de waad garan karaysaa dee dadkii jacaylka sida laysu waayey ya waayo cidina isagama dhoweyn dee cilmi iyo hodan iyo cawraliya cali maaxi mulisiya xuseen mataanihii dee sayra yani waxa weeyaan waa dadka isjeceli isma helaan waxa kale waa iska dee magaranaysaa waa marka dambe waa calaf iyo waxbaa iska yimaadee laakiin dee jacaylku bini aadamka labada qof waa isjeceli runtii inta badan isma helaan waa aad bay u yartaa marka runtii bahalka jacaylka la yihahda marka inaanu dhammaane dadku ay dhammaadaan oo dhintaan ama iswaayaan ayaa sheekadii qisadii peoplesodhet badlofis nabadhay dadku waa dhintaan lakin jacaylku ma dhinto sheekadii waxaa iga soo baxday inaan jacaylka geedka la yidhahdaa inaanu dhiman inta adduunyadani taagan tahay waxaan idhi markaa adduunyada dharaartii runtii aad fatay wallahi walaad wada xasuus adduunyada dharaartii dhismaheeda udubkiiyo loo dhaabay xididada aadanoo dhammaysaa dhoobo laga abuuro keli laguma dhaafine waa tii dhinaca feedhaha xaawo laga dhambalayo dhabbaa laysugu heshaday dabadeed dhexdoodii dhadig iyo labood baa rabigay ka dhaliyo dheeh laysu mariyo guur loo dhawaaqiyo dhaqan bay ku beermeen muxubadu u dhertay dadkii dee waxa weeye dadkii aadan iyo xaawo ilaahay ka dhex abuuray dhaqan iyo kalgacal ayaa laysu geliyey ayaa la- muxub baa laysu geliyey mogtahay Eh, dhaqan bay ku beerbeen muxubadu u dheer tahay ifku way iska dhalanteed eeg dhibaatadu waa tan ifku way iska dhalanteed iyo meel habeen dhaxa oo laga dhaqaaqee midba dheefti loo qoray markii uu dhammaystaa dhabankiisa ciidiyo iilka loo dhudhumeeyaa dhagax lagu dul awdaa ya mid waliba markuu ajasiishu dhammaato ajashu markay dhammaato ayaa qof waliba iska tagaa dee kalgacaylka dhumucda iyo dherarkiiyo laxaadkani waa kan imtixaankani waa taagan yahay isagu kalgacaylka dhumucda iyo dherarkiiyo laxaadkani ma dhinto xanuun iyo dhibi kuma timaado ma dhadhamiyo geerida intaan dhidibka samada iyo xidigaha dhalaaliya cirka aan la kala dhigin dhulku uu sidaa yahay weligii ma dheeliyo dhacdo weeye aan hadhin iyo dhaxal maguur ah dadkuunbaa dhammaada eh dadkuunbaa dhammaada eh dhegan nugule caashiqu dhaaxuu dambeeyaa hadba dhowrka soo kaca dharbaaxada la eegtaa cimrigiisu dheera anna waxaan ka dhuuntoba iga dhowrsan waayo iminka de anigii buu hayaa mugta anna waxaan ka dhuuntoba iga dhowrsan waayo hadduu doomihiisii ii saaray dhabarkoo addimadu dhaqaaq iyo dhuukiyo tallaabada diisan waayo socodkii sidii neef dhukaan qaba waan dhogor xumaado dhirta waan ka waashoo dhalandhoolay milicdooda kafaar hadeeraan dhabanada la haysta dhaameelka hawdiyo weli aniga waxay la tahay inantu inay dee ii jartay moogta oo dee jacaylkii igu beeray sibay weli aniga ila tahay ha eedii un baan intay saaraya dhaameelka hawdiyo dhabibaxay lamoodii mar hadday dhankeedii ka dhantaashay caashaqa oo aan dhunkaaliyo u dhadhamay sidii dacar anigaa isdhiiboo dhalanteedka raacaya dhoohane jacaylkow dhaawacaad yeeshaa igu dhaliyey nabarkoo dhibka ii horseedaye adaa dhiig la miiriya dheecaanka aadmiga sida dhayda caanaha weligaa dhamaaye anna dhuuxa igu jira dhuug xididadaydoo dhaqdhaq ha igu reebine dhereg dhereg waad i qabatee aynu ku yara nasanno hees ka mid a heesaha ay qaado hogolada allaha u naxariistay xaliimo khaliif cumar magool dhirta xididka hoosa dhulka loogu beera
Yeah.
adigu niyow markaa suugaan badan bay lahayd runtii inay ahayd darugtii dayaxoo iftiimiyo sida dirifka cawle dadka raaligeliso diirkii jidhkeed iyo dusha xaadu ka ifto hooyadeedii dihaatiyo u duceeyey abu heestaasin adigu hees bay ahayd marka suugaan fara badan bay runtii lahayd marka runtii waxaan jeclaan lahaa bulshada waxaan u sheegayaa jacaylku ma dhammaadee labada qof oo dee isu uur nuglaadaa runtii waxaan kula dardaarmayaa bulshada jacaylka inaan la khasaarin haddii aada khasaariso oo aynantu marka hore istiraado inanka ku cayaar ama inanku inanta istiraado ku cayaar in dhibaata halkaa ka imanayso asalaamu calaykum waaye maxamed cabdi wabax gabadhii wax war oo dambe ilaa imika maka heshay de waktiyo hore waktiyo hore oo dee wakti aan qaxay oo mar aan kenya joogay dhallinyaradii xaafadii aanu isararganay dee telefoonna ma jirin oo de meelaa kala xidhiidho markaa ma ay jirin laakiin kullaygu waxaan ka warharay iyadoo aan weli la guursan oo maraykan markaa joogta marka haddee dhowr iyo sagaashankii kenya maraan joogay koob iyo sagaashankii waktiyadaa waxaa ka warhanay kulley inay maraykan weli joogtay oo aan la guursan inamadii arday isku dadkii aanu isku xaafadaha iyo dadkii aanu iyadana isku xaafadaha ahaayeen aanu waayadii dambe isbaranay laakiin dee niyo waktigii dambe runtii dee war dambe oo aan ka helay oo sugani ma jirin lakiin halkaas inantii iigu wardambeysay muhiimaddu waxaanu sheekadan qisadan meelo badan baan kasii daayay runtii telefishinka qaranka somalilan mudday ka socotay radio hargeysa maxaa ku leedahay hon cable new space channel aduu sheekooyin meelo badan bay ka socotay marka runtii b b c da waan kasii daayay v o l marka runtii dee waa sheeko aada iyo aada u xiisale murti fara badan iyo xigmad fara badanna ku jirto muhiimaddu waxay qisadu inaanay ambanun ayaan uga dan lahaa laakiin inantii halkaasa iigu wardambeysay maxamedow wayn soo gebagabayn doonaa guud ahaan sheekadeenii qisadii walbahaarka jacaylka ee warla-aanteen dhoolkan dad badan oo imika bayna dhegaysanaya meel kastay dunida ka joogaan waxay isweydiinayan taba maxamed ma guursaday markaa kadib jacaylkaasi uu soo maray juguha ha ka soo gaadhaan talow maxamed ma guursaday aad waad mahadsan tahay ha yuusuf axmed ismaaciil aad iyo aad waad mahadsan tahay ha waan guursaday reerna waan leeyahay alxamdulilah dee runtii dee waxa weeye taariikh dhacday un baan dee la dafiri karine laakiin de awalba waan kuu sheegay sheekadana way ku jirtaa qisada waan kasoo sheekeeyey jacaylka iyo carabku de waa laba ha waa labay kala yihiin marka runtii runtii deelantaydan baa adaa qabo waa jeclay lakin waxa weeyaan de taariikh jirta baan la dafiri karay
wey maxamedow hal gabay ah oo aan aada u yar xusuusto ayaan bal ku soo xidhi doonaa adoo gobol sanaag intaad ka soo guurtay oo aad gobolkii togdheer soo jeeday oo aad saaxi soo jeeday oo aad hargeyso oo aad ku dhalatay iyadana aad sii martay ayaad boorama ka guursatay waa dhacdo ahi runtii ha nin loo odhan jiray cali qorsef oo adari ahaa oo wasiirka kalumasiga ahaa dowladii madaxweyne daahir yaalkaxil ayaa ila kaftan wuxuu igu yiri markaan inta mehersanayay wuxuu igu yiri warniyagu waa tallaabo dheeraysa inta ha may markaa waan mehersanayay markaasuu igu yiri warniyagu waa tallaabo dheeraysa waxa intaad boor intaad bari carigaabo ka timi baad furcii hargeysa intaad dhaaftay baad booraba tagtay marka runtii dee waxaan u sheegaya calafku inuu ha marka runtii gabaygii ma wada dhamaystirayo gabay dheer wuxuu ahaa dee gabayga yarad baan u bixiyey laakiin cali waxaan ku idhi calow gacal la guur waa nasiib guul lahaan wado garashiya aqoon maaha aan gaar u leenahay guri waxasta oo daa halkii calafku geeya gosha ceeri gaabiya xamaad midhishi guudkeeda gebi iyo xadeed iyo anuu gobol sanaag jooga gaarida xishoodsiyo anoon gabadh ka soo waayin gol janniya hargeysiyo intaan gabiilay weydaartay geediga amboorame ku tegay waa gundherya gudcurka iyo anoo aan caddada gaar u kala saarin oo ay weliba waa hore gureen guruxyadii nuurku waxaan awdal ugu guuray waa geesi dha waxbayaanan gaariye ku dayangaafna ka caweyn waxbayaan gadii loogu tumay aada u sii gocan waxbayaan guluub layshidiiyo layrku galaclayn waxbayaan gawaadhidu sidii gaala timashlayn waxbayaan gucliya lay sameyn gaardis madaxtooyo waxbayaanan gaashaandhig iyo guuto howlgelin waxbayaan guntiiniyo habluhu xidhan garayskii waxbayaan durbaan labada gelin gowda lagu hayn waxbayaan gammaan iyo la bixingeela baar kale guulaamadiisi iyo murtida gulucle mooyaane anigi iyo abwaangaariyaba waa gudboonahaye gelbiskii iyo xaragadii dhacdiya gaadaka cayaarkii dowladdaa galbeed naga xigtay kama gudhnaadeen welise calanka kama uurgo-inoo waa gudlinaya gooray ahaataba mar baan gaawaha u curfday kaftara buu ahaa waayahay maxamedow muddooyinkaa wixii ka dambeeyey hal abuurnimadaadu ma waxbaa iska dhiman baad odhan layd
wallahi de maya oo de iminkaba waxaan ka tirsanahay wasaaradda wafaafinta iyo dhaqanka runtii de suugaantaydu way taallaa oo maalmaha xuska sida idin mayda oo kale dee suugaantii gabayadaan ka tiriyey way yaaleen stereoga marka runtii dee mawduucun suugaan fara badan oo aan tiriyey oo de waktiyadii dagaaladii waktigii de wadankii soomaaliya la oran jiray oo aanu qaxnay oo lakala qaxay oo de maaragtay dawladdii de rajiimkii maxaa saa bare runtii gabayo suugaan badan oo aan tiriyey burburkii dee soomaalida ku dhacay suugaan fara badan oo hadda aan tiriyey way jirtaa oo runtii aan xitaa qayrkood qoran yihiin oo haddana aanan inta badan xasuusnayn maxaan ku dhahdaa somaliland qudheeda waktigii la heshiiyey suugaan aan ka tiriyey oo dee somaliland maaragtay way jirtay sida heshiisyada cerigaaba oo kale inkastoo de suugaantaydu dee waktiyo hore ay ahayd oo aan runtii aanan de inta badan xusuustu dee marba waxbaa tirinaysaa markaa runtii heshiiskii cerigaabo beelaha cerigaabo markii cerigaabo lagu soo noqday markii heshiiskii boorame oo runtii somaliland dee salka loogu taagay saddex iyo sagaashankii waktiyadaa idin may iyada dee waxay sugaanteed waxay taallaa radio hargeysa marka waayadan dambe wacyigelinta dadka weliba hadda aada waxaan isugu taxalujiyaa dhinaca naafada ayaan runtii oo dalada somaliland disability forum dalada naafada somaliland ayaan dee boorkeeda madaxdeeda sare ahay marka runtii wacyigelinta dadka naafada ah ee dhinacyadaasaan nimanka sugaanteeda u baanta lakin dee maalmaha xafladaha oo kale iyo wasaaraddan ka tirsanahay oo waa sugaanteeda way taallaa gabaygii taariikhda somaliland oo gabay runtii aad iyo aad qiimo badan u leh idin mayda ku saabsan oo taarikhda somaliland la yidhahdo marka dee sugaan sugaanteedhayna ayaynu bal gabaygaa gudageli doonaa isagana gabaygaas aad kaga hadlayso taarikhda somaliland somaliland
ha taarikhka somalilan waxa weeye waa waxaa lagu talagalay wuxuu ka hadlaya runtii somalilan iyo sida ay maaragtay dee u tisqaaday marka xafladihii ay dhinmayda sideed iyo tobanka may madaxtooyada somalilan habe ayaa- ayaa ka tiriyey marka waxa weeyaan dee waxqabadka si waxay qabsatay somalilan iyo meeshay taagan tahay iyo sida waxani ay waxani aanay u ahayn wax layska yidhi ay u tahay dee go-aan shacab oo dadku ay aayahoodii ka tashadeen oo dee maxaan ku rahday tobiyo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii juun haddii xornimadii la helay oo gumaysiga laga qaatay haddii lala orday oo dee soomaaliya lagu darsaday markaa jidbo waxaa iska jirtay dee xumad baa iska jirtay dadkii runtii la orday eed ma lahayn waayo markaa xumad xumad kalaa iska jirtay oo mid afrikaannima iska jirto mid soomaalinimo iyo af soomaaliga la xiiseynaya iyo waxbaa iska jiray laakiin waa lagu hungoobay runtii oo dee maxaa ku dhahda xaqdarro fara badan baa laga tirsaday baa la tirsaday ummadii dagaal baa helay Eh, maxaa ku dhahdaayey dhibaatooyin fara badan baa dhacay marka runtii eh, si waxani ay sida waxani ay u yihiin go-aan shacab iyo tee maaragtay bay bay maantadani bay gabagani ka turjumayaan oo runtii waa iyo dee meelaha guulaha somalilan gaadhay marka eh, waxaa la yidhahdaa taariikhda somalilan eh, kulli intaan xasuusto ilaa toban jirkaygii iyo intaan toos waxaan aqaanay runtii anigu ma aqaanin suugaanta la iska niyo waayadan dambe suugaanta way iska yara eh, waxay iska noqotay dee hooyoy qabo aaboy qabo wax la iska laakiin runtii anigoo aan nafaanayn waxaan jeclahay suugaantu inay xarafta ay ka bilaabato ay ku dhamaato ha xarafraaceeda inaan ha ha la ilaaliyo Een, ilaa toban jirkaygii iyo intaan toos u hana qaaday tafsiirkeeda suugaantu waa igu tallaalaa hadba waxaan tirshaa maalintan tooga leeyahay caawana tibaaxdaan hayi iyo tix iyo geeraarku siday noogu taalmaydubay dunida taabsiine telefishinada duubayow tabiya weedhayda odayaal tukubadiisi tiyo hooyo tamar gaaban dhallinyaro tankeed buuxsantoo toos u hana qaaday madaxdiiyo tijaartii dalkoo tumaya jaandheerta bulshada istahniyadeynaysaoo timashle ciidaysa farxaddaan la wada taagannahay kuna tiraabayno tumashiya cayaar maaha iyo toobad seegnimo eh siday noogu taalmaydu baan dunida taabsiine telefishinada duubayow tabiya weedhayda tufku khayree tufku khayree ereygiisu waa taabagelayaaye tuhun iyo intii cudurhayo tooda laqi weyday gabaygan tahliil uga dhigiyo toontii daawada waa tabaarag hadafkeennu iyo weliba tawfiiqe nin kastoo u turi waayey bay tani u baaqdaaye siday noogu taalmaydu baan dunida taabsiine telefishinada duubayow tabiya weedhayda afartaa naxwaha kama tagee ta iyo wowgeedbe sida afartaa naxwaha kama tagee ta iyo wowgeed dheh tixdii aadan taraboo kaliya tirintii gaaxmaal dheh tooyashadu ma fiicniyo cidaad eray ka tuugtaaye tii hibada lay siiyey baa taalla feedhahae tusaalihii abwaaniinta iyo taan lahaan jiray war taariikhda somalilan taxane weeyaan taariikhda somalilan taxane weeyaan tilmaan iyo xuduud bay lahayd tiile weligeed tuhun kuma jirto caalamkuna wou tixgeliyaa haddaan shalay la tooraynay oo tukuntukaynaynay laga toobad keenayo shacbigu toodii aamine taraaggii ku celin mayno iyo tii lasoo maray taraaggii ku celin mayno iyo tii lasoo maraye maalintayta sawdiya xilligan kale tilmaan roon maalintayta sawdiya xilligan kale tilmaan roone nimankii tusmadan muuqatiyo toobiyahan jeexay tuur iyo markii ina cigaaliilka lagu taabay oo ay tii ilaahay u timi waa la tegayaaye tuulmuunayaashii kaloo talada loo dhiibay fadigay ha taban taabiye tiirshe qarankii madaxweyne daahir riyaale iyo madaxweyne axmed maxamed maxamuud oo hadda talada hayay tuulmuunayaashii kaloo talada loo dhiibay fadigay ha taban taabiye tiirshe qarankii ilaa tudciyadii saylac ilaa tudciyadii saylac iyo tan iyo ceelaayo taleex iyo xarjaga iyo ilaa turugii buuhoodle tugwa jaale teer iyo carmale taaggii xodayaale tubtay haysay saa- somalilan taaka kama leexan tubtay haysay somalilan taaka kama leexan tafaraaruq baa lala rabee turunturoon weydi afartaa naxwaha kama tageeta iyo wowgeedle siday noogu taalmaydu iyo tixiye ah, afartaa naxwaha kama tageeta iyo wowgeedle tixdii aadan taraboo kaliyo tirintii gaaxmaalde tooyashadu ma fiicniyo cidaaderay ka tuugtaaye tii hibada lay siiyey baa taalle feedhahae tusaalihii abwaaniinta iyo taan lahaan jiray dheh tudubdaay tudubdaay tigaad iyo naqbay tuulidi naaxdaa aniguna tixdaan geerjirow tamar ku yeeshaaye aniguna tixdan geel jirow tamar ku yeeshaaye madaxdii taya leh uumiyuhu waa tamadiyaa baarlamaan dastuurkii haye iyo guurtii lagu taamo baarlamaan dastuurkii haye iyo guurtii lagu taamo tusaalaha haldoorka iyo sharcigu taabaqaad noqoy axmed toonkii lagu doortay waa taalladii guray isagoon tareesi iyo kursiga toorrey lagu keenin oo tii mundeeliya higsada tabihii reer gaandi oo taashkii nabadeed si tuutaliyey goorron turki iyo tan iyo washington hadalladuu teedshay go-aankuu tuujmay iyo siduu tuugsiga u diiday tallaabooyinkaa muuqda iyo ta cabintaan gaadhnay tiro laguma soo koobo iyo tixiyo geeraar waa taa qabiil laga tegiyo tol iyo reerreer waa taa turxaan li'i xisbiya loo tartamayaa isku tiirsanaan iyo midnimaa lagu tanaadaaye hadday dunidu hadday dunidu taageeradiiyo tay saraha diiddo taiwan inaanaan ka dhicin taaha la ogaado xaq la tiray xaq la tiray dhafoor taabasho iyo tacadigii tabashadii koonfur xaq la tiray dhafoor taabasho iyo tabashadii koonfur tacadigii ka soo doognay iyo towradii xamar tani way israacdaye inay dib u tabaalowdo timo sacab ku yaal weeye iyo tu aan la eegayn waxbase gabaygu yuu ila tarmina waxaan ku soo tuunshay waxbase gabaygu yuu ila tarmina waxaan ku soo tuunshay tuula aydii soomaali weyn nooma taawilin mar haddaan tayeeglow ka nimi taahna laga raystay tabcadii iyo gudeedii haddii maanta laga toosay tegi mayno shalambood intaan tuuro calankeenna tawxiidka waxaa loogu qoray tuugu yuu xadine ha tisqaado hatisqaado somalilan toban kun oo gor kaasi waxa uu ahaa dhegaystayaal maxamed cabdi webax oo ah hal abuur reer somalilan hargeysa degan ku nool islamarkaana sheekadaas walbahaarka jacaylka iyo warla-aanta indhoolku ay soo martay waxa uu ka tirsan yahay wasaaradda warfaafinta iyo weliba dalada guud ee kulmisa ururada naafada ah ee somalilan aada iyo aada ayaad maxamed u mahadsantay guud ahaan taxanihii walbahaarka jacaylka iyo warla-aanta indhoolka ayaanu intaasi kusoo gebagabayn doonaa waxaase naga ballanaa in aanu sheekadan oo xidhiidh ah mar idiin soo tabin doona haddii allaha awoodda lihi idmo taasoo ka dhalatay codsi nooga yimi akhristayaasha shabakadda somali diaspora dot com